الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما aadaabkani baabu bayaani aadaabi dacaami cuntada aadaabteeda iyo washaraabi wixii isna laga cabayey aadaabtoodii ayuu caddaynteedii baabkeedii yahay iyo axkaamihimaa axkaamtii dacaamka iyo sharaabka balow axkaamu kuba tacalluqa kolley abwaabo isdaba socon arki doonaa oo aadaabtan kuba tacalluqsan ay ugu soo horeysaba bal markaa dee ruuxu uu cuntada cunayo intaanu bilaabin uu magaca ilaahay xuso xadiidka ugu horeeya ay noqonayo dee umuuro kaleo ku tacalluqsan ba insha allahu tacaala midig laguba cuno bidixdii lagu cuniyo axkaamo kala duwan ama adaabo kala duwan baa inoo dambaysa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaala xdثna abu mعaaوiyة عن الأعmش عن khaysmة عن أbي xudayfة عan xudayfةa qال أنh qاl bal xadiidka sanadkiisa inta hore adugu waa nin keliya un mooye inta kale waadadaynu kitaabka kuba soo noqnoqda khaysamana hore waynu usoo aragnay oo waa nin ثiqa ah oo صaalix ahaa khaysamat bn cabdiraxmaan ibn abi sabro laba idhaaho kolley wax khaysamo la yidhaahna kitaabka muslim isagun baaba kuba jira ama abu xudayfaan xudayfat bnulyamaan kaba warinaya saxaabiga waa nin taabiciya oo taabiciintii dhexe kaba mida dabaqadii xasan albasri iyo waana nin siqa ah kolley magaciisana kuyadiisani de waatan nisbe u leeyahna way inoo dambaysaa magaciisa salamatu bnu suhayb taas baa la yidhaah bay yidhaaheen adugu magaca dambe bay suhayb iyo suhba iyo suhbaan iyo suhayba iyo intuba way soo araroortee bal salamatu bnu suhayb baa la yidhaah waana nin hiqaan leenay waa taabici dhexe muslimna xadiidkan buu ku leeyahay waa xadiidkan aan hayno wuxuu uhi markaa saxaabigaa xudayfa qaala kunaa waxaanu ahayn haddaan saxaabada nahay idaa xadarnaa markaan xaadirno ma haddaan xaadirno maca nabiyi salى اllahu alayhi wasalama nebiga maciisa طacaaman cunto oo cunto ma gurigiisa ha noqoto meel kaloo loogu yeedho ha noqotee bal adigu iyadoona rasuulka ilaahay maciisa nahay haddii cuntaba laba keeno lam nadac maanaan dhigi jirin aydiyanaa gacmaha iyaga oo ujeeddadu cuntada anagu maanaan ku bilaabi jirin cunitaankeeda gacmaha yaga cuntada maanaan gelin jirin baaweelkii cuntada xataa yabda-a ilaa uu bilaabo rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay oo fayadaca uu dhigo yadahu gacantiisa dee bisinkiina waa qabanayaa ilaa uu isagu horta bilaabo anagu dee waa adab ahaan saasaa arrinta yadu ahayd dhaqanka yaga iyo caadada yadu taas baabay ahayd saasuu saxaabigan yidhi bal markaa taasaan anagu marka waxaana uu halkan kolley shuraaxdu deena uu kaga mid yahay ay intan idhaahaan waxaa kuba sugan adabtu siday tahay caddaynteed waayo adaabtii dacaamka iyo sharaabka ay noo bilaabantay oo kolba dee ka faadilka ah ama dee waxa weeyaan kabiirulqowm ama cidda meeshaa joogta uguma mudani inuu hadday tahay gacmaha faraxalashadii oo kale iyo hadday tahay cunitaankii iyo cabidiya uu kuba bilaabo bal taas baabay tahay kolle bacda shurax baa waxay idhaahaan waa markay dadku dad meeshii u wada simadi joogaan haddii saaxiba dacaam oo kale uu joogo dee ninkii cuntadan keenay ee dadka uba yeedhay si ay arrintu noqoto tanshiid iyo iyagii inuu guba dhiiriyo dee isagii baaba bilaabaya oo taas waa xagga hore walow marka dambe ay tahay inuu ugu dambeeyo si aanay arrintu noqon dadkii si wuxuu kaba joojinayo oo kale bal waase bacda shuraxi muslim idhahaan bal saasay arrintayadu ahayd wayna anagu xadarnaa waanu xaadirnay macahu rasuulka ilaahay maciisa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maratan mar طacaaman cunto oo waqti baa waxaa la keenay cunto rasuulka ilaahayna wuu joogay anaguna waanu joognay de adabkoodii wuxuu aha rasuulkay sugayeen salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh intuu bilaabayo fajaءat waxaa timi jaariyat jaariya timi kaأnnahaa si oo tudfacu la tuurayo lasoo riixayo oo si waxay wax eryenayaan oo dee cuntadan xaggeeda laguma soo eryenayo oo aad bay u degdegaysay weeye ayay jaariya timi kolley horena san usoo maray jaariyadu markay dee asalkeeda hore waa maa qabla اbuluq baa la yidhaahaa dumarkii ama hablihii intaani qaangaadhima waxay la simantuun ama ay la mid tahay algulaam algulaamka waa maa duuna albuluuq dhalashada laga bilaabay ila maa duuna albuluuq macnaa asalka ah walow intaa wax ka dambeeya looga isticmaali karo laakiin markay noqoto alimaasan horeba usoo maray addooma haddii jaariyo loo isticmaalayo mid yar iyo mid weynba jaariyo waa lagu idlaaqaa oo iyada markaa taa kuma qaydna jaariyada asalkeedu uu yahay maa qabla albuluuq oo yidhaahaanba waxaa jaariyo loo yidhi haddaan ficilkii jaraha ismigiisi faacil kaba dhigno likowniha tajri fii xaajati ahliha waa inantaa dee weli aan ruux weyn aan noqon gashati aan gaadhin ba la diranaye xaajadii reerkeeda u soconaysa ama ehelkeeda la dirdiranayo bal laakiin in markay noqoto addoomaha mid yar iyo mid weyn baa loo isticmaala hulaamkuna waa saas oo kale maa qabla albuluuq waa macnaha asalka ah walow dee bacda albuluuqba horesaynu usoo marray amsilana aan usoo marray bacd albuluq inta ruuxu ishaystuu xoogga leeyahayba qulaam majaaz ahaan loogu idlaaqayo laakiin markay addoomaan noqoto mid yar iyo mid weyn baa lagu idlaaqaa bal haddaba jaariya timi de halkan shuraaxdu wax magacay leedahay oo soo helayn maba jirto bal taxdiid xasba dilaaca ay kala saaraan ma amay ahayd mise de ina yarubay ahayd taasna iyaduna maana xasba dilaaci maan arag bal jaariya timi kaأnahaa tudfacu lafdi baa inoo dambeeya kaأnahaa tudradu si wax la eryanayo oo kale waa xagga degdegeed iyo isticjaalkeed shaydaan baa soo kiciyey si uu bal maalan ay ugu suurto gasho inuu cuntadan intaan bisinka loo qaban uu isaguna kuba bilaabo fadahabat way tagtay oo waxay doontay markii ay timi litadaca inay dhigto yadaha gacanteedii fi dacami cuntada dhexdeedii bacna cuntadii cunto faأkhada rasuul lahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay baa qabtay biyadiha waa jaariyadii ayuu gacanteedii qabtay cuntadii buu kaba qabtay si uu shaydaankiina ugaba celiyo iyada keen soo kiciyey si ugu badnaysto cuntadan ama ugu makansado inuu cuno ثuma jaءa carabiyu nin reer miyaa yimi kaأnamaa yudfacu isaguna si oo kale si wax la eryanayo la tuurayo xagga dambe laga soo riixayo kale uu yahayba kaأnamaa yudraduna way inoo dambaysaa waa lafdiga macnihiisuna faأkhada biyadi isagana gacantiisii buu qabtay faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ina الshayطaana shayطaanku waa jinsi ahaan ama de waa ruux kastaba qarinkiisna waa kan leh qarin shaydaanoo laba socdee yastaxilu uu banaysanaya aلطacaama cuntada macnaha banaysigu halkan dee way u suurtogelaysaa waa ku makansanayaa weeye cuntadii inuu cuno anlaa yudkara inaan la xusin ismullaahi ismiga ilaahay calayhi cala اdacaam oo haddii cuntadii la bilaabo iyadoon magacii ilaahay lagu xusin oon bisinkii loo qaban oon bismi illaahi la odhan isaguna uu ka qeyb qaadanayaa dadkiibuu la cunayaa marka laakiin haddii ismiga ilaahay la xuso ismigan ilaahay baa ka hor joogsanayo dadkii cunaya lama cunayo in arrin kalena xadiidka waabay noogu sugan tahay oo haddii cuntadii ay taalo weli aan cidi bilaabin isaguna markaa awoodu ma laha uu cuntadii iska bilowdo isagu iskaba cuno cuntadii iskaba bilowdo ee markay cidi bilowdo cuntadii cunitaankeedii ama wixii la cabayay iyadoon ismigii ilaahay laguba xusin ama bisinkii loo qaban markaasi isna u suurto gelaysa uu makansanayaa mushaaraka iyo ka qaybgal ee intaa ay taalo cidi aanay cunahayn isna awoodda ma laha wixii uu faraa ku geliyo waayo haddii dee ismigii ilaahay la xusana ismigii ilaahay maanic weeye horena toola waxyaalo taa kuba tacalluqsan albaabka xiritaankiisii iyo weelka daboolitaankiisiiy waa ti aynu soo maray wainahu shaydaankii jaa waa la yimi bihadihi ljaariyati waatan kaanamaa tudfacu liyastaxila biha si uu liyastaxila waa liyastaxila acaamo banaysigani macnaha waa si ugu makansado oo kale waana sida imaam nawowi kuba sharxayo shuraaxda qaarkood baa liyactaqida anahu xalaalu lahu e laakiin kolleytana ka fiican oo waa si ugu makansado oo ugu banayso cuntadii biha ay bihadi ljaariya faأkhadtu biyadiha gacanteedii baan qabtay fajaءa hadana wuxuu la yimi bihada alacrabiyi ninka reer miiga ah liyastaxila bihi isaguna liyastaxila aطacaama bihi bihada alacrabiyi faakhadtu biyadih gacantiisii baan qabtay waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay ina yadahu waa shaydaanka gacantiisii fii yadii gacantayduu ku sugan yahay waana dhaaranaya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh maca yadihaa gacanteeda waa jaariyadii dee damiir muanasa weeye iyadaan imika u celinaynaa waa jaariyada maceedii ama jaariyada gacanteeda maceedo macnaa gacantii shaydaanku gacantayday kuba uu ku sugan yahay kuba jirtaa iyadoo laba jirta dee gacantii jaariyada markaasaa uu imaamku leeyahay usuusha muslim waa nusqooyinkiisii dee usuushiisii inteedii badnayd waxaa dhacday san ina yadahu fii yadii maca yadiha oo damiirkan la ifraadiyo la taaniisiyo barhka ususha ka mida waa barhkood laga badan yahay baa waxaa dhacday ina yadahu fii yadi maca yadihima oo dayna acraabiya jaariya jirtee la tasniyeeyo markaa marka la tasniyeeyo arinku daahir weeyo jaariyadii acraabigii buu damiirku laamaya oo markaa labadoodii gacmoodoo wada jira iyo gacan shaydaanka gacantiisna ay la jirtaa rasuulka ilaahi isku qabto iskuba haye taas weeye ama riwaayadan marka ifraadkee matiga inoo taala damiirku jaariyadiibuu u laamayaa ayuu u laamayaa laakiin dee gacanteedii oo keliya oo rasuulka ilaahay sheegay oo halkan kuba sugayna kama saarayso ma anfiyeyso gacantii caraabiga ma anfiyeyso bal haddii riwaayadu alo bacda shuraax sida qaadiciyaad oo kale iyo oo bal maalan halkan si waxay dee tan in yadihimaad ay raajax yeelayaan usuusha badankeedna aanay dhicin iyagoo la dee in labadaa dikri uu inoo wada horeeyey macnaha haddii dee nusqooyinka badankoodii aysan kuba sugan yihiin iyaduna waxa ay tahay un in la yidhaaho dee ma anfiyeyso tii kalena way la jirtaa aan kuba xambaarno oo taaba weeye kolle abi daawudna malamaca yadihimaa baa dhacday imaam nawina xadiidkan markuu kitaabkiisan riyaadsaalixiin uu soo naqlayey batin ahaan dee walow dee aanan lahayn nusqooyinkii waan wada tadabacno nusqadan haysaba ina yadii fii ina yadahu fii yadii maca yadihima ayaa kuba sugnayd isagoo riwaayada tan ka dambaysana jumlo kaba soo qaatay aan tan inooguba sugnayn oo sheekhu saa uu iskuba raaciyey bal markaa dee saa riyaadka dhacdeen waa bacda nusakha waxaa kuba sugnaaye mucdam alusuul laakiin lafdigan sidan baa muslim dhacay bal riwaayo kalena way noo dambaysaa ama laba dariiqoo mutaabacuun ah alfaad yaruna ay noo soo kordhayeen markaasaan yar eegi doonaa xadiidka waxyaalaha inooguba sugan in ka mida un وxdثna اسحاq بن ibrahيم الحنظلي qال أخبرna عيسى بن يuنس qال أخبرna الأعمش عن khaysمة بن عبد الرحمن عن أbي xudayفة الأرحبي عن xudayفة بن اليمان snadku inta dambe waa intii أcmش marka lasoo gaadhayo wixii ka dambeeya waa isla mid ee halkaa hore oo أcmش u أbu معaaوية محamed بن khاsim xadiidka ka warinayey ayaa maanta waxa mutaabaca hadda isagii ku raacsan oo la wadaagsaday xadiidkii riwaayada dambe imaamkii ciise bnu yuunus weeye welibana riwaayadii hore can khaysamata can abi xudayfata intaasunbaa inoogu sugnayda riwaayada ciise khaysama aabihii baa la sheegay khaysamata bnu cabdiraxmaan abi xudayfana nis baa la raaciyey alarxabiy kolley alhamdaaniyina kutubta waa u yimaadaaye arxab waa reer ama waa jilib hamdaan kaba mid ah oo waa dee nisbadu markaa waa reer arxab la odhanayo waa yeman asalkoodu oo hamdaan kaba mid ahaabay nisbadu tahay ama inta kale waa wixii aan soo sheegnan qaala markaa xudayfat bnulyamaan baa wuxuu ihi kunaa waxaanu ayn idaa duciinaa haddii naloogu yeedho maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa dacaamin de xadiidkii waa waday waa inihii ay ku yar kala dunaayeen alfaad ahaan macnu waa isla mide ayuu sheekhu intan ku muujinayaa si uu inta kale riwaayadii horey la midtae uu ixaaleeyo fadakara wuxuu sheegay faacilka dakaraadna waa ciise bnu yuunus waayo ninka imika markii hore abu mucaawiya acmash ka warinayey halka sanadku iska bedelayna waa halkaas inta kale waa isla mid marka ciise bnu yuunus riwaayadiisa wuxuu ku sheegay bimacnaa xadiidi abi mucaawiyata abi mucaawiye xadiidkiisii macnihii oo macnaha xadiidkii kale abi mucaawiye intiisii kale badnaydba waa isla mid xaggii macnaha وqاaل waxaan u yihi isagu waa ciisa faacilkan ka dhig sababtuna hadda waa xadiidkii xudayfe laga soo naqlinayay laba socotaaye waa riwaayadiisa wuxuu ku yihi isagu markuu xadiidka soo naqlinayay kaأnamaa yudrad وفi اljaariyati kaأnamaa tudrad wati aan sheegayno halkii yudfacu iyo tudfacu bedelkeedii ayaa tan tidhi si wax la eryayo weliba waqadama ciisa wuxuu horeysiiyey majiiء alcarabiyi ninka reermiyiga imaatinkiisii buu fii xadiidi isagu riwaayadiisa qabla majiiء اljaariyati jaariyada horteed oo ujeedadu waxaan soo riwaayadii hore abu mucaawiya waxayd fajaءat jaariyaة kaأnaha tudfacu dabadeedna maxaa uma ja weliba uma oo dee keenaysa tartiib baa ka dambaysa oo inuu acraabigu dambeeyey laakiin riwaayadan isaga ciisa macnuhu waa isla mid keliyuna waa keebaa soo horeeyo isagu majiiء alacraabiyi fii xadiiثihi ayuu horeysay acraabigu inuu yimi haddana iyadu ay timi kolley imaam nawowina halkan raximah اllahu tacaala si uu isugu geeyo wuxuu leeyahay riwaayadiisu may lahayn dee xarfi tartiibeed oo uma kumay sugnayne wowduna tartiib ma faa'iideyso markaa ti isma anfeeyaan xaggaa inay jaariyadu horeysay acraabiguna dambeeyey haddii bal wow un ay ahayd wowduna ay limudlaq aljamci toonay dee tartiib faa'iideynahayn ma weyo oo tartiib aanay keenahayn ta hore iyadu dee tartiib bay sariix ku ahaydeen wazaada fii aakhiri xadiidi xadiidka aakhirkiisa u ziyaadiyay oo intan lahaa riwaayada dambe buu nawowi intan ka soo qaatay marka riyaadka xadiidka kusoo naqlinayay uma dakara sma allahi waakal inay taa hore uu hayay uu qabtay unbaa inooguba sugnaydee dee waana tan cuntadii wixii loo keenaybe markaasuu bismi illaahi intuu rasuulki ilaahay yidhi ayuu cunay dadkiina markaasay dee iyagina cuneen وxadثnي abubكر بن ناaفع qال xadثna cبدالرحمن qال xadثna سفyاaن عن الأعمش بhada الإسناaد waa dريقka saddexaad oo xadiidkii lagu warinayo acmashna halkiisii buu ku sugan yahay inta ka dambaysaana ismay bedelin maxaa yimi سفyاaن الthawrي ayaa ciise بن yuنus iyo abu mعaawiye inoo soo raacay oo isna aصxaabtii acmashun kaba mid aha وqadama majiء jaariyati isagu xagga marka la eego si ay usoo kala horeeyeen riwaayadii abu mucaawi ayay tiisu waafaqsanta waqadama uu horeysiiye sufyaan athawri riwaayadiisa majiiء aljaariyati qabla majiiء اcaraabiyi intaasuu horeysiiya xadiidkiina intan buu inoogu dhan yahay marka xadiidku kolley dee laftigiisi waa taa aragniyo wixii isyar isbedbedel ahaa ruwaadda ay laba yimaadeen adabkii koowaadna waan soo sheegno xagga bilowga ee kabiiru qowm inuu yahay ee waa nooc waxa ay tahay uun ixtiraam iyo taasba inuu isagu bilaabayo umuurahan waxaa kaloo xadiidka inoogu sugan rasuulka ilaahi waladii nafsi biyadi uu dhaartay cid tidhi dhaaro ama dhaa dee jirin cid xataa balliin arrintan hadalka loogu adkeeyo ama hadalkiisa dee dhici karta inay ka yar joogsanayda ama shaki kaga jiray may jirine ee horena amhaasheedu waynu soo maray alxarif min hayr istixlaaf marka taakiid iyo markaa loogaba jeedo taas jawaaskeeda waynoogu sugeen horena wax lamida waynu saba aragnay de bal maalan laakiin haddii aan loo baahnayn uno de ayay tahay un in dee aan waxba dhaartii la badsanin in waxaa kaloo xadiidka akhirkiisa wadakara sma allahi oo ismigii ilaahay in markaa cuntada la bilaabayo la xuso kolley bismi illaahi laba yidhaaho taasna de waa arin ay culimadna kuwa ijmaacsan yihiin xamdiga kaba dambeeyana waa inoo dambeeyaaba halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu soo noqonayaa umuuro u culimada kaba soo noqonaya ta waxa fiican waa suu ka cabiray inuu dad haddii dee u keligii hadduu yahay maaha dad baa meeshii cuntadii wada cunaya ruuxii dee xusuusnaa inuu tasmiyadii ama bisinkii laba jahro sababtu waa siuu kuwan kale umaqashiiyo u maqashiyo ugu baraarujiyo qolow dee ay soo naqliyaan inay sunno kifaayo tahay oo dadkii meesha wada joogay xeedhada wada cunayay haddii mid bismi illaahi yidhaaho asla sunna ay xasilayso kolle shaafici iyo taasba kayrkiiba way yidhaaheenba waana kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagu markuu ismigii ilaahay xusay ee cuntadiina laba bilaabay dee maqsuudkii laba lahaa ee ismiga ilaah in lagu xaso waa kuba xasilayaaye bal dee wax weyn taas weyn xagga marka la eego in tasmiyadana cuntadun khaaskuma ahi hadduu ruuxu biyo cabayo caano cabayo wax kale ama cunto cunaya ama wax la cabo ee arrinkan ah in ismigii ilaahay lalaba yimaado waa dee faritaan la isfarayo ama in la iskuba adkaynayo waa shay ka wada dhexaysa waxaana sheekhu leeyahay halkan kii janaabaysna iyo kii xaadka in qur-aan la aqriyo loogama jeedo waxaa looga jeedaa dikrigan istixbaabkeedu dadkii kalun bay ulaba mid yihiin bawe ama umuuraha kale xadiidka ee tan ah bal waa taas alfaadaha iyo taa waaban sharaxnay de xadiidka ta inooguma sugana shaydaanku waa kan uu badnaysanayaado macnaa marka haddaan ismigii ilahay lagu xusin waxbuu cunaya shaydaanku waxbuu cunaya waxna u cabaa xaadiisna way inooga dambaysa wax daahirkiisa looga sarfiyana maba jirto oo daahirkiisa looga sarfinaya xadiis baana inoo dambaysataa وxadثna محamed بن المثنى العنزي qال xadثna الضحاk يعnي أbا cاaصم عن بن جurayج qال أخبرني أbو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شhanta xadيiثka ku sugan ba waa شhan kitaabka ku badan aadna ugu soo noqnoqda habeenadii dhoweyna aan soobahaynay marka wuxuu ihi jابر بن عبد اللahi wuxuu maqlay rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام عليه لh إdا dkل الرaجuل ninku hadduu galo beytahu gurigiisa haweeneydna waa la mid wax farqiga udhexeeya ma jiro fadakara allahi ilaahay uu xuso macnaa sa laftii inoo dambeeyo xadiidka duruqdiisa kale bismi illaahi baa buu yihi cinda dukhuulihi gelitaankiisa agtii markuu guriga gelayo waa kaninkii taas uu kaba soo gelayo wa cinda dacaamihi iyo markaa cunto loo soo dhigo ama dee habeen ha noqoto ama maaline cuntada agteedana uu bismi ismiga ilaahay uu xuso ilaahay uu xuso qala shaydaanu shaydaankiiba wuxuu odhanayaa laa mabiita hoyasha lakum idinma sugnaano cidda uu la hadlaya waa acwaantiisi iyo rufaqadiisi iyo kuwii kale la socday hoyasha idinma sugnaano dee geliddan uu ruuxu soo galay gurigiisii isagoo ismigii ilaahay xusay bismi illaahi ayaa ka hor joogsanaysa inuu aqalkii soo galo markaa meel uu hoydo aqalkii ma noqonayo habeenkaas walaa cashaa cashana idinma sugnaano cuntadiina kama qeyb qaadanayo kol haddii bismigii ismigii ilaahay laguba xusay waidaa dakala hadduu galo shaksigu gurigiisii falam yadkur illaahi ilaahay aanu xusin cinda dukuulihi gelitaankiisa agtii markaa uu soo gelayo qala shaydaanu shaydaankiibaa wuxuu odhanayaa liacwaani wa rufaqaa'i adragtum lmabiita dee way la soo gelayaan oo albaab xidhanna waa taa aynu soo marnay inaanu shaydaanku furahayn dee markaa ay cidi soo gashuu soo raacaya haddaan bisinkii aan laba lalaba iman ama ilaahay aan la xusin markaasuu odhanaya khalaas waa makansateen geliddii guriga oo gelitaankan uu ruuxani soo galay isagoon ismigii ilaahay xusin bay ku muukansadeen ay ugu suurto gasho hooyashadii horta waa gaadheen oo waa haleesheen waidaa lam yadkir illaha shaksigii ninkii ama haweeneydii haddii waa isla miduni haddaanu xusin cinda dacaamihi markaa cuntadii cunayana aanu bisinkii qabsan ilaahay aanu xusin qaala wuxuu odhanayaa shaydaankii adragtum اlmabiita wاlcashaa hooyashadii iyo ee taa markii horeba way noo sugnaatay tana ugu soo birto hadduu dee isagoo soo galay markuu cuntadii cunayay bismi illaahi uu yidhaaho cuntadii waa ka qadaya hooyashadii ha makansado laakiin cuntadii uu ka qadayaa imaka tanna marka aan bisinkii la iloobo dee waxay noqonaysaa inuu yidhaaho cashadiina waa haleesheen وxadثnي isحاq بن منصuuri qال أخbarana روح بن عubaadةa qال xadثna بن jurayجi qال أخbarnii abuالزubayr xadiidku waa kii hore uun labada hore isbedelo sheekha msلم mحamed بن المثنى الcanزي buu ahaa imika waa sheekiisii kale isحاaq بن manصuur sheeka sheekhiisna ضaxاk بن mkhlad abu caasim النabil buu ahaaye imikana waa روح بن عubaadata روح بن عubaade iyo markaa way siman yihin ضaxaako iبn jurayج baa xadiidka ay ka wada warinayaan imika ninka inoo soo kordhay asxaabtii iبn jurayج ee alfaadihiisa aan eegeyna hadday wax ka bedela yihiin kuwii bal mثalا ضaxaak waa روح بن عubaadata wuxuu yihi xadثna بن juba بن jurayجi qال أخbarnيi أbu الزubayr أنه samعa jaaبiر بن cabd اللaahi yquل إنه samعa النaبiy صلى الlه عليه وsلم yquل bmثli xadiiثi abi cاaصimi waa xadiidkii abi cاaصim mid lamida weeye oo dee bal mثalا qaaliba markay leeyihin mثli iyo naxwi kala farqinaya kutub المصطلحna mثlina waxay leeyihin markay lafti iyo macnoba labadana isu xaariyad oo martii hore lasoo sheegay kan dambe la sheegay laleeyahy mila uu la wadaagsado naxwo haddii la yidhaahna macno way iskaga mide dee alfaaday ku kala dunaan karaanoo wax ka camsan walow ay dhe dii dee umuurahan la tatabuco ee xaalaadka muslimso xaafidba meelo kuma yidhaaho wax ka acamsan misri inay tahay lafdiga ayaa kolkol dee cibaaradu ay noqotaa looba isticmaalo iyadoo xataa ay waxyaalo dee ay ku kala duwan yihiin waaba dhici karta ama alfaado macniha wadaagsadeed mil lagaba cabiro macnaa wax ka waasacsan ama ka markaas inay tahay lafdigii ayaa kolkol mil xataa isticmaalka muslim uu yahay walaaga yaabaa inaan waxyaha orana aan sooba qaadnay xafid xajireyn badan fatxulbaari oo kale markuu riwaayaadka sharaxa sharxayo ayuu riwaayaadkan aan inoo dhamayn halkani ama uu muslim xaaleynayo ayuu iyadoo dee kutub kale kuba sugantahay kolkol iyagoo ama mustakrajaadkii bay ku sugantahay ama kutub sunantii iyo kutubtan kaba mida ama bal kolkol bukhaari kamida kolna kaba baxsan ayaa in badan cibaara kusoo noqnoqota wa fii riwaayatin saaqa muslimun isnaadaha walam yasuq laftaha aad bay ugu soo noqnoqotaa fatxubaari laftigiina uu soo qaadaya riwaayo muslim isnaadkeedii uu sheegay uu kaxeeyey laakiin laftigeedii aanu dhigan waana riwaayaadkan dee mutaabacaadka uu laba imanayo ayaa saa iyo saasi kuba sugnayd oo taas alaa shaksi hadduu kitaabka wada tatabuco uu waxyaalaha warursado kolley baxsi fiican baabay u noqon lahaydba xadad markaas waxa weeyaan muxuu yihi ilا أنhu qaala wain lam yadkur isma الlahi cinda طacaamihi wain lam yadkur isma الlahi cinda dukuulihim marka maxay tahay un ruux min cibaada riwaayadii eeg abu caasim fadakara اllaha oo lafdiga ismi may jirin halkan mudaafkana soo kordhayo wain lam yadkur isma الlahi walow dee xataa laftan isma الlahi cinda طacaami wain lam yadkur isma allahi oo ismi baa halkan ay la dheertay taas dee waxaana ah hadduu bismi illaahi yidhaaho khalaas muraadki waa ugu xasilay wixii laga doonaya waa la yimi waana sabab shaydaankii ka horjoogsanaysa oo ilaahay kaga ilaalinayo dee ama mabiidkii ha noqoto ama cuntadii haba noqotee bal taasba wey bal xadiidka macnihiisna waa daahire waxaa inooguba sugan un bal iyadoo laynoogu boorinayo ilaahay subxaanaه watacaala xuskiisa iyo dikrigiisa cinda dukuuli اlbeyt iyo dow cinda dacaabba markaa guriga lasoo gelayo inuu ruuxu taa xusuusnaado oo uu ismigii ilaahay taasuu laba yimaado alfaada qaar soo arooriyo riwaayaadna way jiraan xagga marka guriga gelitaankiisa duco oo ducaa dukuul oo dee bisankana laba socoto kolley imaam nawina raximah llahu tacaala kitaabkiisana aadu mudan aladkaar uu dee alfaadahaasi ay kuba sugan yihiin iyo kutubta kale adkaartaba bal bisinkii laakiin haddii aanu ducada xataa aqrinu bisinku laba yimaado maqsuudkii waa xasilaya iyo muraadkii sababta maanicada ee shaydaankii horjoogsanaysa way noqon iyo dee markaa cuntada la cunayo bal xataa hadduu iloobo cuntadii inuu cunitaankeedii uu laba yi markaa hore uu xus oo intaa uu cuntadii cunayo uu xusuusto taasna waa xajidaysan sida xadiidka inooguba yimi kitaabkaba yaanu kuba sugnaane inuu ihaha bismi illaahi awalahu wa aakhirahu oo shaydaanku wixii uu la wadaagsaday markii hore uu laba cunay ayay taasi kasoo mataajinaysaa iyadna kaba soo mataajinaysaa hadduu ihaha bismi illahi awalahu wa aakhirahu xadaثana qtaybaة بن سacيid qala xadaثana layث نxa وxadaثna محamed بن رمح qال أخbarana layث عan أbي الزubayr عan jaaبiri habeenaduna abu زubayr can jaabir aad bay nooguba badan tahay markaa can rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم labada riwaayaba waa layث بn sacad baa kaba warinaya abu زubayr محamed بn msلm laba sheekoo mslim baa dee layth ka kala wariye un عن رسuuل اللhi عن جاaبir عن رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل لاa تأkلوuha cunina بشhimaal bidxda waxa ku cunina faإن الشhayطاaنa شhayطاanku يأkل bالشhimaal bidxdu wax ku cunaa de waana شhayطاankaas malcuunka dariid min raxmat الlahi oo dee in loo tashabuho isagii loo ekaado ficiladiisii oo kale laloo yimaadaana wax ruux mslima laa-iqa aba maaha bidxdii waxa ku cunina waxna ha ku cabina kol haddaan cudurdaar jirin shaydaanka ku cuna ee bidixdiisa bal waa xadiid xadiidka labaad baa jiro oo inoo soo socdo macnihiisii leh ama ay isku macnayiin laakiin saxaabi kala warinayo dee laba raqam ay kala yihiin waanan israacinayna wuxuu yihi markaa muslim xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd لlahi بn نmayri وزuhayr بn xarbi وبn abi cumara waa afar sheekh oo muslim واللفظ لبن نمyr lfdigana waa l محمد بن عبد للh بن نمyr qالو لkiن شhk keligay ka wada warinayaane waxay yidhaaheen xadaثnaa سفyاaن waana ina cuyayna عن الزهري عن أبي بكر بن عبayd اللh بن عبد لله بن عمر عن جده بن عمر أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bal markaa زهري maanta xadيiثka wuxuu ka warinayaa aan kitaabka ku badnayn waa laakiin waa nin hiqa ah abubakr ibn cubaydillaahi ibn cabdillaahi ibn cumar kolle culimadu magaca uu leeyahay may sheegin abubakr oo maga kunyadiisanun baaba u magaca waana nin taabici oo kolley dabaqada zuhri aan wax siyaasa kaba weyna ama ay isla dabaqa yihiin oo min baabi riwaayat alaqraab baan kuba tirinaynaa waana nin hiqo oo dee cumar ibn اlkhadaab aalkiisii kaba mid ah xadiidkana wuxuu ka warinayaa awowgii waayo waa nin taabiciya sidaan soo sheegnay can jadihi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa akala axadukum axadkiin hadduu cuno macnaa uu doono inuu wax cuno weeyo kol hadduu cuno waa cunaybe hadduu doono inuu wax cuno falyaأkul biyamiinihi midigtiisa ha ku cuno waidaa shariba hadduu cabo macnaa hadduu doono inuu cabo weeyo tana haddii kale dee taxsiilu xaasilin bay noqon shay xaasil ahaa taxsiilkii oo wixii waa wax dhammaaday ee hadduu doono inuu wax cabana falyashrab biyamiinihi midigtiisa ha ku cabo maxay tahay waa kan ciladii faina shay laynoogu diidayay ama taa laynoo farayba faina shaydaana shaydaanku yaakulu waa cunayaa bishimaalihi bidixdiisuu wax ku cunaa wayashrabu waa cabayaa bishimaalihi bidixdiisa waa bidixdaysa isagu waa bidixdiisi shuraaxda qaarkood baa halkan kaba dhigan sida shaksigan cunaya bidixdiisa inuu isaguna la wadaagsanay hadduu bidixda ku cuno u kula cunayo oo shaksigii kaba dhiga kolley kuwaasna mala waxaa ku xambaaray un iyagoo kaba dhigay dee shaydaankii waa waxaas mala dee shay ka naar laga abuuray aan dee ahayn sideenan kasaafadeednan iyo jismigeennan kala lahayn oo si wuxuu wax cuno bay waxyaalahan iyo cabitaankiisa iyo mamajaas ka dhigan waxtaa inagu xambaarayaana ma jirto rasuulka ilaahay baa kaba warramay waana shay xaqiiqa inagu si u cunayay inaan dareeminba waa bidixdiisii isaguu lahaa iyo waayo markaa midigt bidixdiisii ayuu wax ku cunayaa kuna cabayaa shaydaanku bal markaa in kolley alfaado way noo dambeeyaan xadiidkoo ziyaado oo ah inaan qaadashadiina dee marka cid wax laga qaadanayo ama haddii cid wax la siinayana midigta un la isticmaaleen bidix loo adeegsan iyadana waa xadiidkan duruqdiisa kale inooguba imane horta inoogu sugani waxa weeye farid layna farayo markaan wax cunayno ama aan wax cabayno in midigtii wax lagu cuno ama lagu cabo inaan bidixdii wax lagu cunin waxna laguba cabin ee akhdiya alcidaana way inoo dambeeyaan maxaana ay tahay taasi haddii aanu ruuxu wax cudurdaaro lahayn weeye haddii uu cudurdaar leeyahay oo sida gacantii baaba xanuunsanaysa nabar kaga yaala adigu uma suurtogelayso inuu bidixdiis midigtiisii wax ku cuno nabar baa kaga yaala ama waaba xanuun waxba uma qaban karayso ama taas iyada markaa dee inay waxa weeyaan waa xaalad tan ka duwan oo waa xaalata sacataas iyo xaalat alikhtiyaar weeye tan layna farayaaye xaalo ikhtiyaarba maha taasi oo karaha kuma sugna inuu bidixdiisii markaa wax kuba cuno xadiidka kol haddii faina shaydaana yaakulu bishimaali tacliilkana muxuu keenaya dee intanun mahe wixii shaydaanka afcaashiisa ee de isaga umuurihiisaaba in dee laga dheeraado on isagii laguba tashabuhin taasna xadiidka way nooguba sugan tahay وxadثna qtaybaة بن سacيidi عan malik بn anasi فيma quri'a عalayh waxay lagu dul aqriyay waana si u badnayd imaam malik waa lagu dul aqriyi jiray axaadiia badan ee lagaba wariyay ama kitaabkiisa muwaطa ha noqota ama khaarij اmuwaطa aad bay u yarayd in isagu aqriyo وxadثna بن نmayri qaala xadثna abi abihi cabdالlahi بn نmayr x وxadثna بن المثنى qaala xadثna yaحyى whuwa الqطاn kilahma عan cubayd الlahi جamيعا عan الزهriyi بisnaadi سfyaan xadiidku waa kii hore un sanadu iyo duruqun baa inoo soo korodhay cibaaradna way israaceen kilahuma iyo jamiican labadaasa ay sukeen raaceen maka halkane kilahuma wuxuu leeyahay waa cabdالlahi بn نmayr iyo yaحyى الqطاn labadaasuu leeyahy kilaahumaa labadooduba yay ka wariyeen can cubaydillaahi cubaydillahigana waa cubaydllahi ibni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn khadaabi maaha ninkan imaka abubakar aabihii ahaa oo riwaayadaba halkaa inoogumu sugnayn marka jamiicana wuxuu leeyahy waa cubaydullaahi ibnu cumar iyo malik ibnu anas labadoodaasaa xadiidkay ka wada wariyeen can zuhriyi zuhri bay ka wariyeen biisnaadi sufyaanna wuxuu leeyahy sufyaan ibnu cuyanaba markii hore zuhri buu ka wariyey laakiin isnaadkiisu wuxuu ahaa marka la eego zuhri ee zuhri wuxuu ka warinaya can abibakr ibni cubaydillaahi can jaddi ibni cumara saasay ahayd oo macnaa waa taas weeye muhimku waxa weeyaan kilaahumaana waa yaxya alqadaan iyo cabdullaahi ibnu numayr labadoodaasaa cubaydullahi ibnu cumar ka wariyey iyagu zuhri kamay warin marka cubaydullahi ibnu cumar iyo malik ibnu anasna waa kuwa siman inay malik ibnu anas markuu soo gaadhay buu xa yidhi iyagaa zuhri ka wada warinaya zuhrina waa isnaadkiisii hore وxadثnي abu الطاhir وxrmlة qala abu الطاhir aخbarana وqala xrmlة xadaثna cabdاللahi بن whb wadan sheekhe reer masr ee sheekhyada muslime iyadna inagu soo noqnoqdaa labadooduba cabdالlahi بن whab bay kaba warinayaan imaamka isna imaamka midna wuxuu yihi aخbarana cabdالlahi midna xadaثna cabdالlahi waa inta marka cabdالlahi بن whab ba muxuu yihi xadaثnii cmar بن محamdi qala xadaثnii الqasim بن cubaydالlahi بn cabdالlahi بn cmra xadaثahu can salim can abihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam bal markaa cabdullaahi bn wahab ayaa yuu ka warinaya cumar bn muxamed cumar bn muxamedkana horaan kitaabka ugu soo aragnayo waa nin isna aalu cumar bn khadaab ka aha ahaayo cumar bn muxamed ibn zayd ibn cabdillaahi bn cumar ibn khadaab kaas weeyo atbaacu taabiciintii ahaa nin hiqana ah kitaabkana horaan ugu soo aragnay cumar ibnu maxamedna yuu ka warinayaa qaasim ibn cubaydillahi bn cabdillahi bn cumar waa ninkan abubakare iminkaan soo haynay walaalkii isna muslim waa meelahan uu kagaba sugan yahay waana qaasim ibn cubayd waana nin hiqa oo isdabaqadiisa un ah ninkaas baa laakiin maanta ka warinaya halkukaasi aaba aabihii kaba awowgii ka warinayey adeerkii salim ibn cabdillahi bn cumar oo aabihii ka warinayo maanta qaasim wuxuu ka warinayaa saalim saalimna adeer buu isaga u yihi waayo dee cubaydul aabihii waa cubaydullahi bn cabdillahi bni cumar saalimna waa saalim bn cabdillahi bni cumar saalim baa aabihii ka warinaya ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala laa yaakulana yaanu cunin axadun axad minkum idinka idinka midi bishimaali bidixdiisa yaanu wax ku cunin walaa yashrabana yaanu cabin bihaa bidixdiisa yaanu kuba cabin faina shaydaana shaydaanku yaakulu bishimaalihi tacliil bay u tahay nahyigaas markaa bidixdiisu wax ku cunaa wayashrabu biha waana ku cabaa qaala wa kaana naaficu yaziidu fiiha walaa yaakudu oo markaa qaasim ibnu cubaydillaahi baa qaaladan leh faacilkeeda aan kaba dhigaynaa qaasim xadiidka markii hore saalim ibnu cabdillaahi bni cumar buu kaba wariyey waxaa kaloo jirta saalim dee ninkii in badan riwaayada la wadaagsanaya ee dabaq ahaan iyo marka la eego xadiidka ibnu cumar iyo taas iyo siqanimadeedana aada ba ugaba sinaayo dee qarinkiisa ahaa ama ninkaa dee munaafiskiisa jaanibkaaba ahaa waa naafic mawla bni cumar weeye ayaa isaguna xadiidka ibnu cumar ka wariyo marka muxuu yihi wa kaana naaficun yaziidu fiiha inay riwaayada saalim maxaa ku sugan laa yaakulana walaa yashrabana akligii iyo shurbigii maxaa riwaayada naafic waati aan markii hore sii sheegaya kuma sugnayd yaziidu fiiha waa xadiidku ku kordhinayay markaa marfuuca walaa yaakud walaa yaakudu ma qaadayo khabar baan jumladii kaba dhigaynaa laadii naafiyaan kaba dhigaynaa laakiin waa macno nahyi oo dee tii hore inoo waafaqsan tahay waayo haddii aantan aniga sukun baabad dhici karlayd adigu waa la xarayn karaa lakiin ka dambaa walaa yucdi de haddii naahiya laga dhigaya aad ugu ilayd walaa yaakudu ma qaadanayo shaksigu biha ay bishimaali walaa yucdi kuma bixinayo cid kuma siinayo wax kuma bixinayo bihaa waa akdi iyo icdihiiba biha bishimaali macnana nefyiga halkan ama khabarka halkan bimacna nahyi weeye yaanu gacantiisa midigna hawax ku qaato in gacantiisa dee waxa ku bixiyo hadduu cid siinayo ee bidixda yaanu akdiya icdatoona u adeegsanin wa fii riwaayati abiاطaahiri laa yaakulana axadukum oo abuطaahir iyo xarmala waa labada nee sheekhada muslimee xadiidka wada warinayeyna wahab ka wada wariyey markii hore maxay hayd laa yaakulana axadu minkum oo axad waxaa ka dambeeyey dee xarfujaara majruurkan baa kaba dambeeyey isaga mintii baa meesha ka maqnayd oo waana isla macnee laa yaakulana axadukum waa axadka idinka idinka midi taa horena axadu minkum waa isla macno un waa de ixtiyaadkii muslim iyo soo alfaadaha iyo furuuqda aada u koobane uba dhaxaysa kolkol xarfo xaraf keliya noqonaysa uu dhowri jiro u ilaalin jiray bal xadiidku kolley xadiidkeenii hore ayuunbuu inoolaba mid yahay aan kaba soo baxnay riwaayadii jaabir ahayd dee akhdi iyo icdaana ama cdaana wuu inoo soo kordhay waana macnaha aada u cad xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna زayd بن الxbاab عan عكرmaةa بن cmاar qال xadaثnii إyاas بن سلمة بن الأكوع أنa abah xadaثah أنa رaجuلا أkla عinda رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم بشimaal bal dadkani waa dad aan soo wada aragnay zayd بن xbaab الcukli iyo عكrimaة بن cmاar iyo iyaaskan iyo waan soo wada aragnay عكrim iyo iyaas labadoodna taabiciintii bay kaga mid yihiin way kala wen yihiin marka ana abaahu waa iyaas ibnu salame aabihii oo ah salamatu bnu lakwac ayaa xadaahu iyaas buu u warramay wuxuu ugu warramay ana rajula nin baa akala cunay cinda rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilahi agtiisa bishimaali bidixdiisuu wax ku cunay faqaala rasuulki ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kul cun biyamiinika midigtaada wax ku cun qaala ninka wuxuu yihi rasuulka ilaahayna uma arkayn inuu wax cudurdaara leeyahay oo gacantiisii way u fayoobeyn la astadiicu ninkii baa yihi ma karayo qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laastadacta ma kartid macnaa allow aanad karin weeye inaad midigtaada wax ku cunto waa habaar weeye oo ma kartid oo ujeeddada inaad midigtaada wax ku cunto ma kartid ba taas ilaahu aanad karin marka ma manacahu raawigii baalo waa sababtan dee rasuulka ilaahay u habaaray ma manacahu ninka uma diidin inuu rasuulka ilaahay amarkiisii u hogaansamo midigtiisii wax ku cunay ila lkibro macnaa wax cudurdaara ma lahayn gacantiisi way u fayoobeyn wax dhibaatii ma jirin daruuro ku kaliftay ma jirin ee waa kibir iyo takabur uun ayuun baaba uma diiday marka qaala wuxuu uhi raawiga xadiidka warinayay ducadii rasuulka ama habaarkiisii baa ilaahay aqbalayoo fma rafacahaa umuu kor yeelin bay ilaa fiihi khalaas sidii bay noqotay habaarkiiba ku dhacayoo gacantiisii dee waxa weeyaan umuu kor yeelin dee midigta ahayd baa afkiisii oo dee waabay engegtay adugu waxbaa kuma yimi xadiidku weyn kolley isaguna waa xadiidkan saxiixa muslim inooguma sugan bal haddii amarkaa hore ee midigta dee ay istixbaabba lagaba dhiga ama nahyigii litanziih oo kale arrinta aan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu arkay ninku inaan wax cudurdaara lahayn oo uu habaaray ee habaar shay markaa istixbaab uun ahaa ama karaahadiisu ayaanay litaxriimeynay litansiihayd kumuu muteena waxaabay tilmaamaysa kol haddaanu wax cudurdaara lahayn bidixdii in lagu cunaa dee waana kan shaydaan baa lagu shabahayn uu ruux ugu ekaanaya ama ficilkiisoo kale looba imanaya wax banaan inaanay ahayn oo xaaladani inay ruuxii aan cudurdaar lahayn ay markaa laazim ku tahay tan buu kuba mutay ruuxani aan wax cudurdaaro lahayni habaaruu kuba mutay ninkanna wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala soo naqlinayaa in laba odranayay busr ibnu raaci lcayr oo magaciisa busri baa la odhanaya ibnu raaci lcayr waa nin reer ashjaca ayuu ahaa ibnu manda iyo abu nucaym alasbahani iyo ibnu makuule iyo qolooyin kale ayaa sheegay buu yihi waana saxaabi buu leeyahy sheekhu siduu kaba cabiray mashhuurahoo qolooyinkaas iyo kuwo kaleba waxay ku tiriyeen asxaabtii bay kuba tiriyeen kolley xadid muladarimyi ay wariyeen baa inuu magaciisa ka ahaana ay kuba timi marka wuxuu qaadiciyaad kaba soo naqlilayaa hadalkan ama manachu ila lkibr inay tilmaamayso dee in rasuulka ilaahay yihi midigtaada ku cun wax cudurdaara aan lahayn oo haddana lama karayo ninkaasi ama did markaasuo soo islaamo weli jafihii iyo qallafsanidii reer miyigu ay kuba sugnayd oo kale ama nin dee munaafiqun buu noqon karaaye nin islaam oo rasuulkii ilaahay dee rumeeyey oo raacay oo islaamkuna hagaa qalbigiisii u degay ama iimaanka qalbigiisii u degay tan ma odhanaya amarkii waa u degdegaya waana u hoggaansamaya marka wuxuu leeyahay qaadiciyaad waa isna sharaxiisa muslim waxay taasi tilmaamaysaa inuu ninkani inuu munaafiq ahay laakiin sheekhu waa diidan yahay nawowi oo wuxuu leeyahay hadalkaasi saxiix maaho kibri waa macsiyo mukhaalafadii waa macsiyo in amarkii haddii dee amarkani ijaabiya waa de laakiin dee ma gaadhsiisna xad la yidhaaho waaba dee nifaaq iyo munaafiqnimo taas maba gaadhsiisna bal adigu laakiin horta waxaa jirta u ninkan dee saxaabnimadiisan riwaayadan uu meesha kuba timi uun mooye wax kale oo dee meelo kale ama mashaahiid uu joogay ama umuuro kaloo la hayaa maba jirto marka waxaa suurtagalaba dee bal markan dambe haddii suxbadiisi fiicnaatayba inay axwaashiisii iyo xaaladiisii hore ay taasi ahaydba waa san oo matalan maaha uun dee suxbadan laguma tiriyey uun inay dee umuurahan ruuxan dee cudurdaar-aan lama karayo rasuulka ilaahay diidan in la dee bal matalan tan oo kale la yidhaha maya tan nifaaq ma tilmaamayse kolley ama waa ruux la leeya waa soo islaamay markaasuno dee weli hagaag baa nuurkii iyo bashashadii iimaankan qalbigiisa hagaagu gelin oo waa islaamkaa uu soo islaamay mooye weli wax kale oo intaa raabsan oo taahiir kalaan jirin ama dee waa sidan ay qolooyinkan ay kuma xambaarayaane bal waxa weeye dee ninka suxbadiisuna wax lagaba qaatona waa xadiidkan wax lagaba qaatayo bal markaan dee intaa wax ka badan oo tilmaamaysa wanaagiisa iyo taasba tilmaamaysa ay hayaan culimadu maaha calaa kulli xaalin xadiidka ta inooguba sugan mar ruuxu haddii uu cudurdaar aanu hadduu dee cudurdaar leeyahay ama marka hore habaarka ruuxa mukhaalafo xukum sharciga khilaafay habaarkiisa laguma degdegayo ede waa in loo bayaamiyo loo naseexiyo wixii loo sheego hadduu markaa cudurdaar la-aan isagoon jahli jirin wax cudurdaara lahayn uu dee xukumkii sharcigii khilaafo dee xadiidkan siday culimmadu kaba qaateen ducadiisii habaarki ama habaarkiisii oo kale waabu banaanaanaya waxaana inooguma sugan buu leeyahy iyadna wixii macruufkaa laysu sheegayey munkarkii layskanaya xataa iyadoo cuntadii la cunayo dee fii xaali akliba de waana inoo dambaysaaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waaba xadiidka kan ku xiga bal cumar ibn abi salamo oo dee rabiibkiisaa si uu aadaabtii cuntada uga baray iyagoo dee cuntadiiba markaa ay cunayaanoo oba kan xadiidku xadثna abubakr بn abi shaybة وبn abi cmara جamيعا عan سfyaana سfyaankuna waa inu cuyeyno kole waxaan filaya اجtibahmaanta ma jiro qaala abu bakri waba kan xadaثna سfyaan بn cuyeynata عan اlwalid بn kaثيiri عan whb بn kaysana samicahu min cmara بn abi slmta whb بn kaysan iyo walid بn kaثيir ba hore waynu usoo aragnay kitaabka mararna way kusoo noqnoqdaan haddaba whb بn kaysan ayaa wuxuu maqlay uu xadiidkan ka maqlay cmar بn abi slma oo qaala wuxuu hi cmar cumar ibn abi salamna waa saxaabi yaroo asxaabtii rasuulka ilaahi kaa mida waa rabiibkiisiyo dee umu salama inankeedii weeye abu salama ayaa dhalay kolley waddankaa xabashida intay joogeenna waa ku dhashay adigu hijiradii marka madiina la eego dee iyana hijiradooda xabashaa horreysay markii xaggan loo soo kacay ee hijiradan kale bilaabantay soo noqdeenbe markaa hijiradaas kolley horteed markaas ayuu dhashay uno barhkood baa yidhaha laba sanadood buu hijrada ka horreeya kuwa ka dhiga sanadii koowaade hijrada inuu dhashay laakiin de cabdillahi bn zubayr laba sanadood buu kaba weynaa sa dee bal matalan kutubta inooguma suganoo in yar buu adigu hijrada kaba horreeyey lakiin waddanka xabashida ayuu kuba dhashay qaala wuxuu yihi markaa cumar ibn abi salama kuntu waxaan ahaa fii xajri rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam xadaanadii iyo kafaaladii rasuulka ilaahi baan kuba sugnaa ee isagaa hooyadii buu qabay gurigiisa ku koray marka rasuulka ilahi xajrigiisaan kuma sugnaa wakaanat yadii cuntada marka lasoo dhigo rasuulka ilaahayna laba fadhiyo wakaanta waxayd yadii gacantaydu tadiishu mid wareegta dhaqdhaqaaqdo ku wareegta fi saxfati oo macnaa saxigii marka lasoo dhigo ama xeedhadii cuntadu ku jirtay dad kalena oo dee rasuulka ilaahay ka mid yihiin ay fadhiyaan kolba meel baan ka qaadanayo le waa ina yar oo taas kolba meel buu kaba qaadanayo gacantayda xeedhada halka igu hore markaa igu toosan kamaan cunahayne gacantaydu khaasatan ama hilib ha noqota wax sia inooga dambeeya ayuu dee meelo kale kasoo qaadanaya faqaala lii wuxuu igu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ya gulaamu inanow sami illaaha bismi illaahi dhe horta markaad cuntada bilaabayso waa adabtaasi wakul cun biyamiinika waa adab labaad midigtaadana ku cun wakul cun waa adab saddexaad mima yarika waxaa adiga kugu soo xiga halka adiga kugu soo xigta uun cunaha dadka kale hortooda waxbaa kasoo qaadqaadanin ee dhinacan adiga saxfada ama xeedhadaad ka fadhida un kaba cun bal waa adab saddexaadna wakul mima yarika وxadثna الحaسن بن عalي الxulwaniي وabubakr بن isحاaq qala waxay dhaheen xadثna بن abi maryama oo سacيid بن الحkم قال أخبرنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر kan kole محمد بن جعفر غundarna waan soo aragno meelaha gala محمد بن جعفر بن أبي كثير الزرقي اسماعيل بن جعفر ay walaal ahaayeena waan soo maray maanta waa ninka reer بني زريq محمد بن جعفر بن أبي كثير weeye قال أخبرني محمد بن عمر بن حلحلة عن وهب بن كيسان intuba waa dad cusub ma aha ee waa dad aynu kitaabka hore ugu soo aragne عن cمر بن أبي سلمة أنه قال akaltu waan cunay yowman maalin maca rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay maciisi ayaan anoo ah ayaan cunto cunay fajacaltu waxaan bilaaboon gudagelay ahaaday aakhudu inaan qaadanayo min laxmin hilib xowla saxfati waa dhinaciisi mooye dhinacii kale saxfada saxfadna waa xeeladii ama welkii wax lagu cunayay uun waxaana halkan uu bacda luqawiyiin kaba soo noqonayaa saxfa iyo qasca way kala wen yihiin une saxfaduna waa cunto shan ruux dhergisaa weelka qaadi kara qascadna ilaa toban baa ay dhergin kartaa bay leeyihin barkoodna isku midun bay kaba dhigaan adigu waa weelka cuntada lagu cunayo min laxmin hilib xowla saxfati faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam kul mima yarika waxaa kugu soo xigeeya dhinacaagaasun ka cun buuhi bal xadiidka dee si aan soo aragnay saddex aadaabood oo adabtii akliga ay noogu sugan baabkuna taasuu baabaysna atasmiya waan soo marnay alaklu bilyamiin iyadna waan soo marnay axaadiidii hore ta saddexaad ee baabka xadiidka inoogu sugan ee noo soo korodhay waa alaklu mima yali ashaksawaya kolba wixii halka kusoo xigto inuu kaba cuno sababtu wuxuu leeyahay inuu meel kale oo ruux kale hortiisa uu kaba soo qaataa dee suu cishra waa adigu dhaqan xumo ayaa kuba sugan iyo muru'adii wax dee jebinaya inuu weye ama muru'adii oo iyo sida sharafta kuba sugnayd oo lagaba tago waxaa dhici karta ruuxa khaasatan hadii cunto qoyaan iyo waxyaala le ay tahay ruuxu markuu dhinaca kale ka soo qaatay halku kaba cunayay in dee haddaan wax kalaba leegin adaxumada la eeginba uu ruuxu dhibsado dee inuu ruuxan dee faraha laba galay halkii uu kaba cunayo taas taqadurkaasi yimaado bal matalan taas weeye sheekhu laakiin hadal buu raacinayaayo oo waxyaalaha isku midkaa buu leeyahay sariidkii amraaq amraaqdii iyo adigu wixii isku midkaaye haddii bal matalan timir ama wax noociya ay tahay sida khudraddii oo kale oo kala duwan oo halkan waxa ku hor yaallaa wax ka duwani dhinacii kale ay yaallaan oo cuntadiiba ay ajnaas tahay halkan wuxuu leeyahay culimmadu kasoo naqlinayaa way baneeyeen اktilaaf اأydi fi اdabq wanaxw dabqii timir iyo ama wax kale iyo khudrad kala duwan iyo ay kuba jiraan ama cuntooyin kala duwan ruuxu hadduu dee meeshiisii hortiisii wixii yaalay wax ka duwani dhinac kala yaalaan uu kaba soo qaato taa culimadu ishkaal umay arag ama way baneeyeen lakiin sheekhu hadal buu raaciye oo wuxu uhi wladii ynbagii tacmiim nahyi xamla nahyi calى xumuumi xataa yahbuta daliil mkhasis laakiin saas culimadu haba yidhaaheen sahabooni waxa weeye nahyigani kul mima yalika wey o manaa dhinaca kale ha kaba cune aan caam yeelo la caam yeelo cumuumkiisii lagu daayo ama cuntadu nooc keliya ha noqota ama ajnaas ha noqota waxaa la arkaa kutubtiisa qaarkood inu saaguba saa kuba yidhaah halkana waa kan horeysiiyeba ilaa daliil mukhasisi imanayo taas buu sheekudho macnaa ujeedadu daliil mukhasisa haddaynaan helin arrinkii ha lagu daayo intaadaa ku qanac waxaa kaa horeeya ku qanace lakiin waxaa jirta xadiidka tirmidi kusugan sheekhiyo aanu ishaarinba waad yar dheeraa xadiidku kolley nin cikrash la yidhaahna waa kuba sugnaa warinayay iyadoo dee cunto la keenay oo rasuulka ilaahay ninkii ku yihi waxaa kugu xiga ka cun cuntadu nooc keliya weeye ayaa laftigiisu ahaa haddana markii dambea malaa mid noocyaa la keenay oo markaasuu yihi tan iyadii waaba anwaace dee dhinacyada iska qaado halka doonaysa kaba qaado waana halkan culimadii dee taa kuba tagtay kolley xujadoodii iyo wixii ay uba daliishadeen ay arrintan ama tafriqadan keentay hadday cuntadu nooci ay tahay qaybuna qaybo kalena ama noocyo kale ay dhinacii kala yaalaan waa iska malaa dadkuna taama dhibsanayaan oo wax la isugu cudurdaarayo oo bal matalan markaa xadiidkaasna waa kuba yimi oo bal sidaa waxaan leenahay culimadii ba xadiid ay soo naqliyeen kolley xadiidkaa tirmidi baa ay kuba sugan tahay tafsiirkaasna waa kuba yimi markaa baasi kuma sugnaan leenahay وxdثna cمr الناqd qال xdثna سفyاn بن عyynة عن الزuري عن عbayd اللhi عن أbي سعيidi qال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اkتinاaط الأsقyة xadiidku waa inoo soo socdaaye laakiin dadkuna waa dadkii aynu soo arki jirnay sade cubaydالlahi baanu magaciisii inoo dhamayn oo de markaa dad kala duwana way geli karaan magaca ma yeelan kara weliba dabaqadaas walo aynu dee waxaweya soo aragnay kolley in badane riwaayada dambe maxaa inoogu sugan cubaydالlahi bni cabdالlahi bni cutbata inuu yahay waa cubaydالlahi ninka fuqahadii madiine toddobada ahaydba kaba mid ahaa weeye waayo riwaayada dambe magaciisa oo dhame ay nooguba iman marka muxuu yihi abu saciid qaala waa abu saciid اlkhudriye naha nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu nahiyey can اkhtinaasi اlasqiyati asqiyadu waa jamcu siqaa'in oo waa dee taa inin badan ba soo hayhaynay waa weelalkan ama qarbadki iyo sibraarada iyo waxyaalaha weelalkaa haragga kaba samaysan afkoodii in la laabo oo ruuxu weel aanu kaga shubane ama caana ha ku jirin ama biyo ha ku jirin intuu afkoodii saa usoo laabo unu afkii kaba cabo taas rasuulka ilaahi uu nahiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidku duruq buu leeya waan gaari doonaa cilada nahyigana waan arki doonaa وxdثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرنيi يuنس wa يuنس العyr عن بن شhهاب عن عubayd لله بن عبد الله بن cتبة عن أbي سعيد الخdري أنه qاaل نهىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن اkتinاaث الأsقyة waana kan fasiرayba أn يشhربa min أفاhya weye اktinاaثku waa afkeedii oo saa loo soo laabo lagaba cabe afafkeeda iyadoon weel lagaga shuban in lagaba cabo rasuulka ilahi u nahiye وxdثnah بن حmaydi qال أخبرnا عبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن السuriي بhdا الاسناaد mثlh isagoo kale un غayr أنه qاaل wuxuu hi واktinaaثuha اktinaaثka asqiyadu halkan an yushrبn fay bedelkeeda an yuqlba rأسa afkeedii in lasoo gediya ama lasoo rogo lasoo laabo weeye oo ثuma yushrبa minhu afkii lagaba cabo iyadoon weel lagagaba shuban bal xadiidkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyaday maslaxadeena iyo danteena iyo nahyigana waa lilirshaad ay tahay ayaa wuxuu nahiyey weelalka aan arkayn waxa gudahooda ku jira aanay kuu muuqayn oo dee afka uun lagaga cabotaa uu nahiyey laftiga ikhtinaadna wuxuu leeyahay atakasur walindiba waa laabid ama wixii takasuro waa kan ruuxan dumarka isu ekeysiya socodkooda sidooda isu markaa u socdoo kale mukhanas oo kale iyo laba yidhaaho bal waxa weeyaan tan buu nahiyey kolley culimada halkan wuxuu kaba soo noqonaya itifaaq ah nahyigani litanzihi inuu yaanu litaxriim ahayn ujeedadu ruuxii hadduu ku dhaco isagay maslaxadiisa ahayd isagaa darar loo dhici karto inuu kaba yimaado ayay badbaado ugaba ahayd hadduu laakiin khilaafu kuba dhaco shay xaaraamu ku dhacay oo ku dambaabaya maaho culimadu taa nahyigani waa litansiih bay leeyihiinba kolley nahyiga litansiih waxaa keenayana xadiid dee inuu yahay tirmidi wariyey oo haweene kabshatu bintu thaabit la odhanayo saxaabiyadoo xasan ibnu thaabit walaashay ahayd intuu gurigoodii yimi biyo kale iyo weel kaloo u dhowaana may jirin ama sibraar yar ama qarbad yar baa meel ka laalaaday oo ay wax kuba jireen rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intuu kacay ayuu iyada afkeedii kaba cabay iyaduna sidaa xadiidka kuba yimi intii bay goysay intii rasuulka ilahay afkiisu gaadhay oo dee culimadu ay idhaahaan laba wej bay horta meel rasuulka ilaahay taabto afkiisi gaadhay uu gaadhay uu shariifkaha ayay doontay in ruux kastaaba taabto ama kaba cabo taasoo aba ka dhowrid ay taa dhowrayso iyo arrin kalena dee waa tabaruko sida ay rasuulka ilaahay ataartiisii ugaba tabarukayeen bal xadiidkaasi wuxuu keenayaa dee nahyigani inaanu markaa la taxriim ahayn cilada nahyigana culimadu waxaabay yidhaaheen kolley dee laba arrimoodee balta hore aan eegno kol haddii weelkii gudihiisii ku jiro lamidun waxaa lamida kildi oo kale iyo wax dee intuu gudihiisii aanad arkayn aad naaskiisii kaba cabto oo kale waxaa dhici karta xayawaan ama wax kale oo dee waxa weeyaan ha noqoto qodax ama wax kaleo dee dhibli inuu kuba jiro ruuxiina ma arkaya markuu qurquriyo calooshiisaba ay u gasho isagii bay dhibaatadaasi ugaba su ugaba imanaysaa marka waa dhibtaas si aanay ugaba iman dararkaa loogaba badbaado taas baa waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkan uga nahiyeyba taas dee waxaan u leeyahay haddii dad kaloo la wadaagsanaya ay jiraanba kol hadduu afkii ka cabay ciddii kalena waxaa dhici karta istiqdaar meeshii inuu yimaado iyo inay dad kala dhibsadaan oo ay nacaanba dee afkan nabagelina wixii iyaguba ay doonayeen inay kaba cabaan taasna dee istiqdaarkuna waa shay dadka agtooda iskagaba badan bal muhimku waxa weeyaanun nahyigani waa lilirshaad waa maslaxadeenni iyo danteenni marka wixii ta u suurto gelaysaa dee haddii aanay daruuro xaaladeed noqon oo taas baa de bal waa umuura ay kuba xambaareen taa rasuulka ilaahay inuu weel kaga shubto markaa uu istaa ku cabo waayo haddii kale waxadhe bal dee waxa weyn xaafid ibnu xajar iyo musanafka ibnu abi shayba iyo waa kaba soo naqliya nin saasoo kalea kuba dhacay oo malaa dee xayawaan ku jiray markii calooshiisii uu tegey oo dee taas intuu sitaa ugaba cabay wixiina isama arkayso afkun markaad geliso bal haddaba waxa weeye arrinku waa dee nahyigani waa litansiih waana maslaxo iyo mad inageena iyo dee wixii bal markaa madara inoogu sugnaan lahaydna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo inoo diidaya taas bal inagana marka waana kolley rasuulka ilaahi salawaat ama shareecadaba guud ahaan dee maslaxada dadkii adduunyo iyo tooda aakhiraba way laba timiyo waana tii umuur horeynu soo maray oo iyadna amarkii min baab alirshaad aan kaba dhignay oo dee asbaabo sida dabkan iska baktiya oo kale iyo taas aynu soo maray waa si aanay dhibaata ugaba iman oo dadkii dee sida qoyskii aynu soo marray inay kuma gubteen oo habeenkii aqalkooda kuma ulnay taasi oo kale iyaaba aanay uga dhicin baabu karaahiyati shurbi qaa'iman wuxuu u baabaysan yahay cabidii la cabayey ruuxu xaal u yahay isagoo taagan karaahadeedi macnaha bal in laga rooyoytay in lala fadhiisto taaba weeye wixii kale ee bal maalan baab kalena waynoo daba socdaa taasi inay banaan tahay xadaثna hadaam بn khaalidi qale xadaثna hmaamu qale xadaثna qataadaةu can anasi an الnabiya salى الlahu عalayه wasalam zajara uu zajriyey macnaha uu nahiyo dadka uu diiday can shurbi cabid qaa'iman xaaliyo shaksigu isagoo taagan inuu waxabo rasuulka ilaahi taa waa nahiye xadaثna mحamed بn muثنى qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna سacيid wa سacيid بn abi caruba can qatadةa can anas can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu nahaa an yashraba الrajulu rag iyo dumar maanta nisa shaqaa'iq rijaal axkaamta waa loo simaya kuwadan inuu cabo qaa'iman xaaliyo isagoo taagan rasuulka ilaahi waa nahiye qaala qataadaةu qataada wuxuu ihi faqulnaa anas ba waxaanu ku nidhi falakl de haddii in la cabo taagni la diiday bal cuntadii waqtigeedna uu kaba dheeraan karaa cuntadii kaba waran faqaala wuxuu yihi anas daka asharu aw akbasu daka waa akliga ayaa ashar ka shar badanba dee muddadiibaa kaba dheeraanayse wixii la cabayey ama isagaa kaba xunba asharu aw akbas kolley dee labada lafdi waa shaki kii uu yidhi oo kale akbat iyadu waa baabkeedii ee asharu markay noqoto walow dee asalkii luqada yahay lakiin gaaliba waxa weya luqada waxa u yimaada afcalu tafdiilka markay shar iyo khayr noqoto sharun iyo khayrun iyadoona hamse la gelina afcal lagaba cabirin taas bay uga timaada laakiin dee tadna xadiidka hadday kusoo arortay walow imaka aynaan jazmin ahayn oo anas inuu laftigu yidhi oo shaki meesha uu jiro haddana meelo kalena way kuba timiye e waa luqo jirta uno waa asalku suu ahaan laaye laakiin inta badan waa laga tegay oo dee waa kan qur'aanka sharun iyo khayrun iyo dee hadallada fasiixaba taasoo waqa ibnu maliki meel kamida maha alfiyada wغaaliba aqnaahum khayr washar can qowlihim hada markaa akhyar asharo inta badan buu ka cabiray waxay iyaga ka kaafiyey inay yidhaahaan hada akhyaru min hada ama hada asharu min hada in la yidhaha hada khayru min hada iyo hada sharu min hada bal markaa imaka tani waa luqada yarunbu kuma yimi xadiidkuna waa inoo socdaa bal kolley labada baabna malaha iyadoo mar keliya laysku sharxo ayuun baabaroon waa alfaada islaamido wax weynima jirta waan saraacinayaa waayo waa macno keliya mawduuc keliya oo dee labadiisii weje وxadaثna qtaybaة بn سacيidi وbkr بn abi shaybata qala xadaثna wakiic can hishaami can qataadata can hishaam بn xasaan weeye can qataadata can anasi can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bmili walam yadkur muu sheegin hishaam tii hore waxay saciid بn abi caruube eh qowla qataadata intan ah faqulnaa falaklu taas muu sheegin bal xadiidka horta halkaasaan ku dhaafaynaa waayo waa axaadiid isla mid ah xadaثanaa hadaam bnu khaalidin markii horena waa inooguba sugnaa sanadkii hore hadaam magaciisa dee hudbana waa timaadaa ba labada صaxiix bay kala dhaceen mid baa la qaba midna waa ismi qala xadaثna hmaamu qala xadaثna qataadaة can abi ciisa اlswaariyi can abi saciidin اlkhudriyi ana الnabiya slى الlahu عalيه waslm zajara waa zajriyey can shurbi cabid qaa'iman xaariya shaksi isagoo taagan waase laftiga markii hore baan kuba soo aragnay zajara can shurbi qaa'ima waa xadiidkii anas imikana lakiin abu saciid اlkhudri un weeye waa laba xadiid bal ninkan abu ciisa اlswaari hore umaynaan soo arag alaswari nisbadana waxay leeyihiin ba oo dee horta hamsadu way dambisan tahay abu ciisa alaswari hamsadu way dambisan tahay waxaanay kaba dhigin wasu sheekhe badan ama rag kaba soo naqlinayo magaciisa lama garanayo ninkan magacuu leeyahay oo imaka la garanayaa ma jirto oo laynoo soo naqliyey bal kunyadiisa iyo nisbadiisaas baana jirta waxaanu leeyahay uswarta halkan mansuubun ila laswar oo nimankii reer furs niman dee fursaantoodii magacay lahaayeen weeyaan oo asaawirat lfurs mufradkiisna waa usware bal taas bay nisbadu tahay oo waa qoom adigu cajab kaba mid ahaa oo basro degay oo usaawiro laba odhan jiray oo malaa dee asalkuna saa hore ama magacuu meeshuu kaba yimi haaba asaawire laba odhan jiray baa nisbadii ifraadkeedii u kan yahay uswaariyi xafn xajar taqriib wuxuu kaba cabiraa inuu raabicaye waa atbaacu ma taabiciintii dabaqadaa zuhri iyo ayuu kaba dhiga markaa qataadiya waa isla dabaqay noqonayaan waxaana kaba cabiraa maqbuul inuu yahay maqbuulna dee dabacadii ama marka leega caadadiisu ninku markuu axaadiista saas aanu lahayn waa axaadiistiisu way yar tahay waxaan idhaahno waa looga tegeyna meeshii ma jirto cid ay la wadaagsatayna way jirtaa bal matalan markaasuu maqbuul ka cabira haddii kale layimuu kaba cabira muslimna xadiidkan unbu ku leeyahay laakiin taadiib taadiib baa wuxuu ku sheegaa xaafid tabrani oo kale inuu yihi waa siqo in marka la eego ibnu xibbaanna uu siqaadkiisa kuba sheegay xadiidkiisana waa siu taadiib taadiib ku dhawa mutaabaca walo laba xadiid imika ay kala yihin de markaan eegna laakiin xadiidkii anas inay isku mid yihiin eeg xadiidkii anas inay iskuba mid yihiin waana xadiidkii hore anas warinayay kan walow laba saxaabi ay kala yihiin malaa taas buu kaba dhiga waayo waa xadiid kale imika laakiin taas buu xaafid ugaba cabiray mutaabacayn iyo halkanuu muslim kuba leeyahay وxadثna زhير بن حرب ومحamed بن المثنى وبن بشhاaر ولفظ لزhayr وبن المثنى qالو waxay yidhaheen سddexdooduba xadثna yaحيى بن سعيد وقطان qال xadثna شعبة qال xadثna qتاadة عن أbي عيسى الأصواري عن أbي سعيد الخdري أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى ونhy عن الشhرب قائما xadثnي cبدالجبار بن العلاء qال xadثna مروان عن الفزاrي qال xadثna cمر بن حمزة qال أخبرني أbو قضفان المري أنه سمع abا هريرة cمر بن حمزة بن عبداللahi بن cمر بن الخطاaب weeye marar hore aan kitaabka kusoo aragnay kole nin ay culimadu ضaciifiyaan weeye laakiin wuxuu usoo badaa mutaabaco iyo shawaahid buu usoo badaa yuktabu xadiiثi lilmutaabacaati washawaahid waa siday kaba cabiraan wala xaafid ضaciif inuu yahay uu idlaaqo kitaabka marka waa umuurahana waa shawaahidun waa axaadiid ee isla wada mawduuca isla macno ah marka waa shaahid oo axaadiisyadii hore ayaa xoogeynaya un taasba weeye ama abu qadafan ilmuriyo isaguna hore umaynaan soo arag halkana kitaabku ku sugan yahay qadafanna kale saa imanka inoo xarakeysay unbaa sababtii oo fadxaadkaa israacay in adariif baa la yidhah abu qadafan ibnu dariif ama ibnu malik waa nin desa almuriyi reer bani mura loo nisbeeyo reer madiine ahaa barhkood baa waxay yidhaaheen magaciisa sacad baa la yidhaahaa walow halkan sheekhu leeyahay magaciisa lama garanayo laakiin sa kutubu taraajum kuma sugan barda waa la yihi wey qiila ismuhu sacdun laakiin waa nin iqa baan leenahay taabiciintii dhexe ee haalithana kuwoodii waaweynaa buu ka mid yahay waa nin iqa aan leenahay magaciisuna sacd waa la yihi dee barhkoodna waa kuwaan magac umay soo naqlin waana ninkaasoo xadiidkana muslim kuba leh wuxuu yihi markaasi anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam laa yashrabana yanucabin axadun axad minkum idinka idinka midi qaa'iman xaaliya isagoo taagan famana siya ruuxa isiloobaa falyastaqi waa dee isaguna imaka halkana amarkana waa lilirshaadun ama waa de listixbaabe maha liliijaabe ninkii isagu isiloobaana bal ha iskaba matajiyo bal baabkan saasaan kuba aragnay baabka kale isu keen fasiraye waan sii raacinayaa si aan axaadiisa isla yar eegno baabun fii shurbi min zamzama qaa'iman bal macnaa waa wixii kuba yimi cabid zamzam lagaba cabo ruuxu xaaliyo isagoo taagan وxadثna abu kamil الjaxdariyu qala xadثna abu cawaanaةa can caaصimi can الshacbiyi can ibni cabaasi qaala saqaytu waan waraabiye rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm min zamzama waa xajaة اlwadaac fashariba waa cabe wlxala waa qaa'iman isagoo taagan وxadثna mحamed بn cabdاللahi بn نmayr qala xadثna سufyaan عan caaصimi عan الshacbiyi عan iبni cabaasi أn النabiya slى الlahu عalيه waslm shariba min zamzama min dalwin wadaan minha zamzam kaba midoo dalwi buu kagaba cabaye wlxala wa qaa'iman waa dalwi markaa laga soo saaray ceelka وxadثna suraj بn yunusa qala xadثna hushaym qaal aخbarana caaصim اxwalo waana caaصim بn sulayman labadii sanadii horena u kuba sugnaa وxadثnii yacqub الdowraqiy وismaaعiil بn salimi qaala ismaaعiil aخbarana waa nin sheeka mslim ah muslimun mooye kutubta kalena kumaba sugne umuhaadka ah laakiin isagu marar buu kaba wariyaa waana nin siqoo caashir ah qال اسماعيل أخبرنا وقال يعقب حدثنا هشيم قال حدثنا عاaصم الأحول ومغيرة عن الشhعبي عن ابن عباس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم شhرب من زمزم وهو قائم وxadثnي عubayd اللh بن معاad qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة عن cاaصم أنه سمع الشhعبية أنه سمع بن عabاس qاaل kole meelahan oo kale أnhudu way qadaran tahay lafti ahaan bay ugooyaan qaliban waa la akriyaa أنه سمع الشعبي أنه سمع بن عباس قال سقيت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم من زمزم فشhرب قائما واsتسقى markan uu biyaha dalbayeyna rasuulka ilaahay in lasoo waraabiyuu dalbay والxaal huwa isagu cinda البeyt kacbada agteeda uu ku suganyay de zemzamkuna waa kacbada agteeda un ceelku oo walow dee halkan de imaka waa la awdeybe laakiin halkii dadku ay kasoo geli jireen meel durugsan marka xagga hoose imanaya ay ka iman jireen laakiin kama dheero kacbada halka ceelku uu ahaa kama dheero kacbada وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna محamed بن jaعفr x وxadثnii محamed بن المسنى qال xadثna وhm بن jrيr marka وhm بن jrيr iyo محamed بن jaعفr gundar ba kilahma عan شhuعbaةa بhada الاسناadi وفي xadiiثihima labadan dambe xadiiثkooda can شhuعbana waxaa kuba sugnaa faataytuhu bidalwin rasuulka ilaahay waxaan u keenanu laba imi dalwi biyihii zamzamka ah ayaanu laba imi labadii baaba way noo dhamaadeena bal kolley axaadiisan waxaa inoogu sugan kuwa hore zanjirin rasuulka ilaahay dadka ka sanjiriyey ama kaba nahiyey inay taagni kuba cabaan kuwan dambana waxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu isagu la cabay taagni uu kuba cabay waktigai xajkiisii zamzamna waabay ahaynba biyahan uu kaba cabayay culimada qaarkood baa labada xadiis ama labadan baab dee ishkaalsaday oo ama kuwan dee nahyigoo kale kaba dhigay khaasatan in la nasakhay kaba dhigay axaadiistii kole haddii la jamcin karayo xataa haddaan taariikhdii ogaanay inay kala horeeyeen lama kala raajax yeelo dee naski baabkiina loolama kaco ee waxa ay tahay un oo imaka axaadiisan dee adigu ay inoo noqonaysaa in asalku waxa weeye ruuxu hadduu doonayo inuu cabo inuu fadhiisto taas weeye taasaa asalku yahay waana kan imaka halkan nahyigu inooguba yimi haddii bal matalan taas iyada loo baahdo ay xaaja timaadana meel uu fadhiistaaban jirin ama kolkol waaba de adigu bal matalan taasna nahyigaasi litaxriim muu ahayn walow alfaadahaasi ay noo yimaadeen wuxuu ahaa litanzihi buu ahaaye in lacagu cabo taagni way banaantaho bal markaa ficilkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaa lagu xambaarayaa un shayda la leeyahy waa karaaha lamuu yimaadeene dee dadkii si ugu caddeeyo bal inay tani bannaan tahay marka markuu rasuulka ilaahay shay uu ula yimaado libayaan iljawaasna xataa dadka kale shaygaa inay sameeyaan xaqooda karaahaba noqotee isaga xaqiisa karaaha ma noqonayso ee waysadaba iyadoo sunuu yahay in saddex saddex lagaba dhigo horesaynuu soo maray marmarna u weysaysay marmar keliyu maydhay oo si u caddeeyo tana inay gudayso dadka kaba gudayso inay bannaan tahay lakiin ficilkiisii u badnaa saddex saddexdu ah imakana arrinta badnayd inuu fadhi ku cabo ayay ahayde tani waa lilbayaan iljawaas bal markaa tan leenahay waxa weeyaan axaadiisinsan dee imika loogu jamcinayaa waxa ay tahay uun asalku waa in fadhi laguba cabo karaahana weeye in taagni laguba cabaa taasba weeye laakiin haddii iyada dee waxa weeyaan loo baahdana arrinkan oo kolkol ruuxu taagni uu kuba cabana xaaraan kumuu dhicin amaa rasuulka ilaahay amarkiisan uu amray inuu iskaba matajiyo kolley dee culimadu guud ahaan inaanu dee tani laazim ku ahayn bay kuba tegeenoo iyaduna lilistixbaabu baan odhanaynaa taasoo waxay noqonaysaa waa lilistixbaab saas baa dee axaadiida baabka bal si laisugu geynaya ama laguba jamcinaya noqonaysa allah subxana wa taعala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la